dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgeliyo
dhaqaalayntu ma ahan mid sahlan waa mid adag oo inta badan isku qasan haddii aadan irumaysanaynin bal isku fiiri hal maalin uun qaladaad badan ayay leedahay waxaanay u baahan tahay xeelad aad u dheer iyo waayo aragnimo ha u malaynina inaan ka badbadinayno laakiin guri-dhaqaalayntu lafteedu waa shaqo waxay u baahan tahay xirfad si loo barto sidii loo samayn lahaa waxyaalaha la doonayo in la sameeyo waxay u baahan tahay in lala yimaado damaca in howlahaasi la fuliyo waa inaad guri dhaqaalaynta u wajahdaa isla sida aad shaqada u wajahdo xagga shaqadaada waxaad u baahan tahay tababar wanaagsan iyo waayo aragnimo marka waa inaad xil iska saartaa sida aad shaqadaada u socodsiin lahayd ama gurigaaga aad u dhaqaalayn lahayd aad ayay muhiim u tahay in guri dhaqaaleeyuhu barto xirfadaha ku lug leh sida guriga loo dhaqaalayo marka qofkii shaqada ayuu fulinayaa wuxuuna weli helayaa fursad kale oo uu ku qabto howlo kale guri dhaqaaleeyuhu waa madax waa maareeye waa shaqaale u qaybsan wada xidhiidhinta cunto karinta nadiifinta iyo dhardhaqidda intaa waxaa dheer iyadoo waa naag waa weheliye saaxiib iyo caawime sidoo kale waa hooyo waxaana dusha ka saaran mas-uuliyad badan iyo dhaqaalaynta carruurta waa shaqo culus sho aan habaysnayn iyo camal xun hadday isugu darsamaan kan guriga dhaqaaleeyaha ah waxaa ku dhacaya wareer mid ka mid ah sirta guri dhaqaalaynta ayaa waxay tahay inaad garwaaqsatid inay jirto shaqo guri oo la qabto gabdhaha badankoodu marka ay qorshaynayaan inay guursadaan alaa waxay is-hilmaansiiyaan arrintan dhabta ah way xun tahay in ay kuu taalo shaqo badan oo aad qabato laakiin inaad aad u shaqayso adigoo shaqaynaya wakhti dheer oo haddana nacab shaqadaasi runtii waa masiibo ku haysataa dabeecadda noocaas oo kale ah waxay qofka ka qaadaa farxadda qalbiga iyo xiisihii iyo noloshii uu qofku lahaa marka sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo ayaa waxa ay tahay inaad ku faraxsanaato shaqada aad haysid u sheeg nafsadaada inaad jeceshahay shaqada maxaa yeelay waxaad jeceshahay natiijada ka soo baxaysa natiijadaasoo ah guri lagu noolaan karo oo nolol iyo raaxo leh marka dharku qalali waayo oo kushiinkii ay ka buuxaan maacuun wasaq ah oo ilmihii ay sariirta ku jiifaan oo jiran yihiin markaa waad jahawareeraysaa oo noloshii ayaa kugu adkaanaysaa adigoo oggolaata sida ay xaaladdu tahay ayuunbaa kaga adkaan kartaa qalbijabka oo aad nabad lahaan kartaa ma ahan adiga oo carara ama shaqadii iska casila shaqada guriga dhaqaalaynta waa mid aad u culus laakiin way xiise badnaan kartaa taasina waxay ku xiran tahay habka aad u waajahdid iyada naagta guriga joogta way caajisi kartaa oo way qalbi jabi kartaa markii shaqada sii korodho maalinba maalinta ka dambaysa nimankii cilmi baaridda ku sameeyey guurka ayaa waxay soo ogaadeen in dhibaatooyinka guurka badankooda uu ka dhasho habxumidda guriga ka jirta shaqada guriga si caadiyan ah isagama timaado qofka ayaa hadda ka hor wuxa uu yidhi naagta qaangaarka ah waxay aqbashaa xadidka ku yimaada doorashadeeda waxaad dooratay inaad naag noqoto haddeerna laga yaabaa inaad hooyo tahay doorashooyinka noocan oo kale ah waxay kuu keenayaan xadidaad sida shaqooyin kuu baahan oo aadan ka weecan karin waxaa kale oo ay leeyihiin abaalgud fara badan iyo waayo aragnimo aadan lahaan lahayn haddii aad doorato waxyaalo kale waxaad u baahan tahay waxa weeye adiga oo la yimaada dabeecad habboon taasoo ah sirta farxadda islamarkaasi aad ka shaqaynaysid habaynta guriga xusuuso islamarkaasi aad tahay haweenay guri waxaad tahay qof muhiim ah bal ka waran adiga oo awood oo aan haddana innaba ha yaraatee wax muhiimad u lahayn kuwa kale farxad ayay keentaa marka aad muhiim u tahay kuwa kale dabeecadda muranka iyo fikirka xun ku jiro waxa uu kaa haleelayaa maalinta
lamana indoora jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos galaa ammaan mudane ubax dhudino isxaashaqayda allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahyay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax curdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayaan isdoortaa eheel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la unkaa ubax cudgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaybaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaannimo baray ammaan mudana umalkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdhey dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaybaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaannimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega afkoo ila eega bal eega eega eega baqaad ka jacay bal eega eega eega adkaystay eega bal eega eega eega wayu ahaatee bal eega eega eega habood kuma ee eebow o o o eebow o o o eebow ubakay leesi eebow u adeegasi eebow inamiya gabdhaba eebow adeecasi
dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii caafimaadka oon kaga hadlaynay tusaha tusaalaha caafimaadka mowduuciina maanta wuxuu ku saabsan yahay daryeelidda dadka bukaa fiiri midabka qeybaha cad ee indhaha haddii ay caadi yihiin ama casaan ama ay yihiin jaalle si gaar ah u eeg wiilka indhaha inta uu leegyahay eeg labada indhood lana soco wax faraq ah oo u dhexeeya labadooda faraq u dhexeeya isla ekaanta indhaha haddii ay jirto ugu yaraan waxa uu u baahan yahay gargaar deg dega oo caafimaad dhegaha iyo dhuunta iyo sanka dhegaha had iyo jeer hubi calaamadaha caabuqa iyo xanuunka dhegaha gaar ahaan caruurta qandhan ama hargebsan dhuunta iyo afka ilays ama toosh ku baar afka iyo dhuunta sanka sanka ma qulqulaa mise waa carun yahay ogow ama garo hadba sida ugu sida ugu neebsan karo sanka maqaarka waa lama huraan in la baaro qofka jirkiisa oo dhan waxba ma dhibayso sida jirku u boko hadday iska sahlan tahay dhallaanka iyo caruurta waa in la qaawiyaa si gaar ah wax kasta oo qayro caadi ah oo ay ka mid yihiin boogaha dhaawacyada ama jajabka waxaa jirka ka soo yaaca boogaha baraha iyo wixii aan calaamad caadi ah ahayn astaamaha caabuq cas kulul xanuun ama barar bararka qanjiro bararsan kuuskuus aan caadi ahayn tinta oo khafiifta ama buubta si aan caadi ahayn xiribta tinteeda oo buubta caloosha ama baacuuga calooshu haddii qof ay xanuunayso ku dadaal inaad hesho meesha dhabta ah ee danqanaysa baro ama aqoonso in xanuunku joogto yahay ama mar yimaado marna tago sida calool majiirka muruqyada iyo dareemayaasha haddii muruqu tabar dareeyaan oo jirka oo dhan sameeyaan ka shaki qab nafaqadaro ama cudur raagay sida qaaxo hubi adkaanta ama dhuuqsanaanta murqo kala duwan sida loo daryeelo qofka buka jiradu waxay macluul ama tabardaro u keentaa jirka si loo helo tamar ama caafimaad deg deg ah waxaa loo baahan yahay daryeel gaar ah daawooyinka had iyo jeer looma baahnaa laakiin daryeelka wacan ayaa muhiim ah qofka buka waa inuu helaa nasasho degan meel raaxo leh ilays iyo neecow fara badan oo waa in laga dhowraa kulaylka iyo qabowga xaddhaafka ah dareerayaasha ama sharaabka ugu dhowaan jiro kasta gaar ahaan marka ay jiraan qandho ama shuban qofka jiran waa inuu cabaa sharaab fara badan biyo shaah ama waxyaabo kala duwan nadaafadda qofka waa lagama maarmaan in had iyo jeer qofka bukaa uu nadiif yahay haddii uu qofku bukaa wax cuni karo si qofka bukaa waa inuu qabaa biyo waa inuu cabaa biyo fara badan uuna cunaa raashin jirka dhisa oo nafaqa oo nafaqo leh cuntada tamarta keentaa waxaa loo baahan yahay inuu qaato waxaa aada iyo aada loogu baahan yahay in qofka aada u jirini uu helo biyo ku filan haddii uu qaadan karo wax yar markiiba u sii in yar haddii laqidu dhibayso u sii kakabasho shan daqiiqo ama toban daqiiqo markiiba cabir inta ay la-egyihiin biyaha uu bukaanku qaato maalin kasta qofka weyn wuxuu u baahan yahay laba litir ama in ka badan maalintiiba waana inuu gaadshaa saddex ilaa afar jeer maalintiiba
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
sheegtayo iska aamina ammaan mudane indacashaqo isku ooyayo is-ilashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax curdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiib dhiga aslaniyo kabadla unka ubax udgoonana lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaa heshaa
imtixaanka jacayl u adkaystayba am eebeedow arsaaq waa saxsi